gaalnimadii waa lagu gaaloobaa caqiido qalbiga laga ictiqaadiyo warwaabkiyaa laga dhawaaqay waxa kaloo lagu gaaloobaa afka wax laga yidhina waa lagu gaaloobaa oo istizaaca iyo dheeldheelka shareecada lagu dheeldheelayo lagu gaaloobaya laynoo sheegay qul abillahi waayaati warasuuli kuntum tastahziuun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum oo waxa uu ruuxu ku gaaloobayo inuu qalbiga ka caqiidaysan yahay oo ka rumaysan yahay shardi ma aha hadduu gaalnimada iskaga kaftamo iyo dheelaalka uu shareecada ku dheeleelaya ku kaftamo waa ku gaaloobaya yani farqi ma kale lahaa waxaa lagu gaaloobayaa inay tahay yani shaksigu wuxuu uga jeeday dhabnimo iyo in markaa ay dhayal ka ahayd farqi ma kale lahaa oo shay marka waxa wey gaalnimaa haddii lagu kaftamo lagu gaaloobayo nacuudu billah min dalik wakadalika camal la sameeyo iyadana waxa wey waa lagu gaalooba way dhacdaa camal la sameeyo in lagu gaalooba ahlu sunnahu marka waxay leeyihiin sida iimaanku qawl iyo camal iyo ictiqaad u leeyahay ayaa kufriguna qawl iyo camal iyo ictiqaad intaba u leeyahay marka haddaba ahlucilmigu masalay sheegeen iimaan iyo islaam maxay kala yihiin culamadu qaaciday tilmaameen waxay yidhaahdeen ida ijtamaca iftaraa waida iftaraa ijtamaca iimaan iyo islaamnimo haddii la isku laro o isku meel lagu sheego way kala tagaan oo laba macnay kala noqdaan haddii la kala geeyo mid ahaan la sheego ka kale aan la sheeginna kii kalena waa soo gudagalaan waa sida miskiin iyo faqiir miskiin iyo faqiir marka la israaciyo waa kala laba macne inama asadaqaatu lilfuqaraai wlmasaakiini wlcaamiliina calayha marka sidaa la ysugu cadfoo la israaciyey faqiir waxaa la odhanayaa waa kan waxbaba haysanin miskiinna wax waa haystaa laakiin wuxuu haystaa kuma fillaan laba macnay markaa kala noqda haddii laakiin mid ahaan u la sheego oo la yidhahdo war masaakiinta waxa la siiyo oo aan fuqaro la sheegin iyagina waa iskaga jiraan ama masaakiin baa la sheeginoo fuqarada waxa la siiya baa la yidhi masaakiintiina waa iska soo gudagelayan ida ijtamaca iftaraqa hadday kulmaan oo isku meel lagu sheego way kala tagaan oo laba macnay kala noqdaan haddii mid ahaanu la sheego ka kale aan la sheeginna kii kalena waa soo gudagalaa islaam iyo iimaanna waa sidaas marka la ysku cadfo oo muslimiin iyo mu'miniin la ysku ladho laba macnay markaa kala noqonayaan xadiidkan haddaba waxa weeye waa la isku yani markaa ladhayo iimaan iyo islaam baa labadaba yani markaa xadiidku sheegay marka islaam markii la soo sheegay haddii iimaan haddana marka waxa weeye la weydiiye nabiga sala allahu alayh wasalam isla markaas waxa uu macnuhu noqday inuu iimaan ku tacriifiyo ictiqaadkii iyo rumayntii ku tacriifiyo waan tu'mina billahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulih rumayntii afka iyo qalbiga labadaba in laga rumeeyo acmaashii ma soo gudagelin wuxuu u soo gudagelin waayey iimaan iyo islaam baa la ysku lado oo saasay macnuhu u kala tage macnuhu saasuu u kala tegay oo iimaanna uu noqday ictiqaadkii iyo rumayntii af iyo qalbi laga rumaynaayo islaamnimaduna ay noqotay acmaashii arkaanul islaamka ahayd in la sameeyo laakiin waxa weeye haddii kale oo mid ahaan uu la sheegi lahaa yani waxa weeye ka kalena waa iska soo geli lahaa iminka markuu yidhi ilaahay ina addiina cinda allahi alislaam diin laga raalli yahay ama la aqbalaayo ilahay agtiisa waxa ahaaday islaamnimo iimaanka waa ku jira oo islaam iimaan ka madhan ma aha markaysagaa diinka uu ilaahay ka raalliga yahay ee waxa wey ahaanaya iimaankiina waa ku guda jira waraditu lakum alislaama diinan marka la yidhi waa cinda alifraad oo islaam baa la keliyey keligii baa la sheegay iimaankiina waa ku guda jira wahakada mawaadicda kalena waa saasi le meelaha kalena waa saasu kale an tu'mina billahi ilahay inaad rumayso rumaynta ilahay la rumaynaya waxay koobsanaysaa in la rumeeyo inuu ilaahay jiro ko mar labaadka in la rumeeyo inuu waxa weeye ilaahnimadiisa iyo inuu cibaadada isagu xaq u leeyahay oo in la caabudo isagu markaa xaq u leeyahay yani markaa in la rumeeyo oo loo keliyeeyo keligii inuu isagu xaq u leeyahay cibaadada in la rumeeyo rabbinimadiisa oo inuu ilaahay keligii uu yahay khaaliqa raasiqe mudabbirka ah ka wax abuura ka wax arzaaqa ka wax dabere wax maamula yani markaa inuu yahay la rumeeyo in la rumeeyo magacyadiisa iyo sifooyinkiisa markaas yani anwaacda tawxiidka dhammaan waa soo gudagelaya tawxiid uluhiyati iyo tawxiid rububiyatihi iyo tawxiid asma'ihi wa sifaatih wa malaaikatihi malaaigtiisa in la rumeeyo malaaigtu waa khalqigu ilaahay abuuray oo nuur ka abuuray wa khuliqat almalaaikatu min nuur sida xadiidka muslim saxiixa kusoo wariye sheegay nuur baa ilahay ka abuuray waa markaa khalqi uu ilaahay nuur ka abuuray sifooyinkoodana ay ka mid tahay inayna ilaahay caasiyin oo rabbi ateecaan laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun waxayna ku mashquulsan yihiin taaco iyo cibaaday ku mashquulsan yihiin wadaa'if iyo acmaal kale oo loo diray qaarkoodna waa jiraan oo qaar waxa weeye buuraha qaabilsan qaar acmaasha addoommada inay qoraan qaabilsan qaar roobka inay keenaan qaabilsan qaar waxa weye dabaylaha qaabilsan qaar daruuraha qaabilsan qaar waxa weeye markaa yani arlada wareegayo sayaaxiin ah yani acmaal badan malakulmawt baa jira iyo malaa'ig kaloo caawisa ayaa iyaguna jira qaar markaa ruuxa marka qabriga la dhigo oo markaa uu dhinto ruuxu oo la aaso amaba aan la aasina de waxa weeye haddaan la aasinna waaba la mide ruuxu markuu dhinto qaar u imanaya ayaa jira oo laba malag ah oo iyaguna munkar iyo nakiir la yidhaahdo oo iyaguna weydiinaya rabbigaa waa kuma diintaadu waa tuma nebigaagu waa kuma su-aalaha caynkaasa weydiinaayo qaar waxa weeye yani markaa khazana baa jira oo naarta markaysagaa furaheeda haya ama wax ku cadaaba ayaa iyaguna jira wahaakada acmaal iyo wadaa'if badan oo loo kala dirdirina waa jira magacyada qaarkood waa laynoo sheegay malaaigta qaarkood magacyadeeda malaaigta qaarkood magacyadooda waa laynoo sheegay sida jibriil iyo mika'il iyo malakulmawtka iyo munkar iyo nakiir yani waxa weeye israafiil qaar laynoo sheegay magacyadooda waa jiraan badankoodana magacyadooda laynooma sheegin waana khalqi fara badan wey khalqi fara badan weeyaan malaaigtu marka waxa weeye kuwii magacyadooda laynoo sheegay magacoodana waa in loo rumeeyaa kuwii aan magacyadooda laynoo sheeginna waa in ijmaal iyo duubduub markaysagaa loo rumeeyaa yani sidaas yadaa wey kutubta ilaahay iyadana waa in la rumeeyaa oo ilaahay kutubuu soo dejiyaa jirta marka kutubtu ilaahay nebiyad nebiyadiisa kusoo rogay waa in la rumeeyaa qaar waa laynoo magacaabay kutubtaas qaarna laynooma magacaabin qur'aankaa ka mida nebi moxamed sala allahu alay wasalam lagu soo dejiyey waxaa ka mida tawraad oo nebi muuse lagu soo rogay waxaa ka mida injiil oo nebi ciise lagu soo rogay waxaa ka mida zabuur oo nebi daawuud lagu soo rogay ayaa ka mid ah suxufi ibraahim baa markaa jira marka waxa weeye kutubtu ilaahay soo dejiyey dhammaantood waa in la rumeeyaa kuwaynu magacyadooda garanayno ee laynoo sheegay iyo kuwaynaan garanayn dhammaan waa in la wada rumeeyo ayaa marka isaga waajiba wa rusulihi rasuullada ilaahay waa in markaa la wada rumeeyo rasuulla uu ilaahay soo diray ayaa jira oo nebi moxamedna sala allahu alayh wasalam ka mid yahay rasuul iyo nebina yani waxa weeye marka laga eego cidda ku sifaysan risaalada iyo nebinimada waxa markaa caamsan ambiyada ayaa caam ah rusushuna waxa weye waa khaas oo waa bacdi nebiyada ka mid a waa qayb yani markaa nebiyada ka mida wey rasuullada markaa tiradooduna waa saddex boqol iyo dhowr iyo toban rasuul ayay ahaadeen axaadiis baana ku asaxday sidaa sheegaysaa in saddex boqol iyo dhowr iyo toban rasuul inay ahaayeen rasuullada tiradooda nebiyada tiradooda xadiis baa la soo wariyey ibnu xibbaan iyo kayrkii soo wariyeen marka culamada qaarkood xadiiskaa waa quweeyeen oo waa ictimaadeen culamada qaarkoodna xadiiskaa waa daciifiyeen marka xadiiskaasi hadduu asaxo oo uu saxiix noqdo isaguna wuxuu faa'iidaynayaa nebiyada tiradoodu inay boqol iyo afar iyo labaatan kun oo nebi inay ahaayeen boqol iyo afar iyo labaatan kun oo nebi inay ahaayeen arrinka markaa yani ictiqaadka tirada maqsuuska la ictiqaadayaana waxay ku xidhan tahay sixada xadiidka ayay markaysagaa ku xidhantay calaa kulli xaal ruuxu markaysaga inuu ka gaabsado oo iska rumeeyo u yidhahdo nebiyada ilaahay waa wada rumeeyey waa kifaaya markaa ugu filanta marka nebiyada ilaahay waa u waxyooday wuxuu ugu waxyooday markaysaga waxyigaa inay dadka gaadhsiiyaan buu markaysaga ugu waxyooday nebiyaduna dhammaantood waxay ahaayeen wada rag bay ahaayeen nebi gabadha ilaahay ma soo dirin dhammaan waxay ahaayeen rag bay ahaayeen waxaana laga soo diri jiray weliba insiga ayaa laga soo diri jiray yani jinku nebiyada insiga ayuunbay markaa sharaa'icda lagu soo dejiyey iyaguna markaysaa markaa maqli jireen oo ku camal fali jireen qaarkoodna diidi jireen yani sidaas yadaa ayay markaa ahayd marka rasuullada ilahay dhammaan waa in la rumeeya wakadalika nebiyada ilahayna dhammaantood waa in la wada rumeeya ruuxa nebi qura beeniya wuxuu noqonayaa kafir gaal buu noqonaya ruuxa nebi qura beeniya gaal buu noqonaya nebiyada ilahay dhammaan waa in la wada rumeeya kutubta u ilaahay soo dejiyana waa in la wada rumeeya hadduu markaa kitaab kutubtii ilaahay ka mida ruuxu beeniyo oo uu yidhahdo ilaahay ma soo dejinin waa ku gaaloobaya hadduu yidhahdo tawraad ilaahay ma soo rogin ya waa ku gaaloobaya yani qur'aanka marka la rumaynayo aayad aayadaha qur'aanka ka mida hadduu ruuxu beeniyo waa ku gaaloobaya waa in dhammaan markaysaa la wada rumeeya la ictiqaadiyaa yani saas yadaa wey laakiin xagga camalfalka kitaabka inoogu dambeeyey oo kitaabkii nebi moxamed sala allahu alay slam lagu soo rogay ayaa waajib inaga inay ku camalfallo oo kutubtii hore wixii ay koobsadeen waxa qur'aanka iyo xadiidka nebigu sala allahu aleyh wasalam ka khilaafaan oo kutubtii hore ka midi waxay noqonayaan mansuuq bay noqonayaan oo laguma camal falayo waxaa waajiba inuu ku camal fallo qur'aankii nebi moxamed sala allahu alay waslam ilahay kusoo rogay wakadalika xadiiskii nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam uu ku hadlaya ka sugnaaday yani saas waxay yidhaahdaan in badan oo markaysagaa mashaayikhda ka midi rasuul iyo nebi markay kala farqinayaan waxay yidhaahdaan rasuul waa kii loo waxyooday wa umira bitabliiqih lana amray dadka inuu gaadhsiiyo kaasaa waxaa la yidhahdaa rasuul nebina waxaa la yidhaahdaa insaanun uuxiya ilayhi walam yu'mar bitabliiqih waa markaysagaa ruux ilaahay u waxyooday laakiin aan la amrinoo la farin inuu dadka gaadhsiiyo tacriifka noocaasi waa halad yani sax maaha mashaayikh badan markaysagaa ay yidhahdaan kutub badanna ha ku taallo oo xataa kutubta ictiqaadka qaarkood ha qoraan sida markaa sharxu caqiidat axaawiya mashaayikh badanna ha sheegaan laakiin tacriifkaasi waa khalad waayo nebi ilaahay u waxyooday in la yidhaahdo isagu khusuuskiisa inuu ku camal falaa la amraye dadka inuu gaadhsiiyo lama amrin macno saxa weynay ahayd waayo axaadiista waxay sheegaysaa saxiixaynku inuu nebigu yihi sala allahu aleyh wasalam ma bacaa allahu min nabiyin ila kana xaqan calayhi an yadulla ummatahu min khayri ma yaclamu lahum nebi ilaahay ma soo saarin hadduu soo saarana xaq waajiba waxa ahaaday inuu ummaddiisa tusiyo khayrka wuxuu og yahay inay khayr yihiin uu og yahay inuu tusiyo ayaa markaa xaq ku waajiba ahaatay sharka uu og yahay sharnimadiisana inuu uga digo ayaa xaq waajiba yani markaa ahaatay korkiisa ku ahaatay oo ku waajibay adilo kaleo iyadana saasi laag laga qaadanayaana waa jiraan in waxa weeye nebiyada ay ahayd dadka markaa xaqa inay u sheegaan atbaacdii nebiyada raacday bay waajib ku ahayd inay dadka wanaaggan amraan xumaantana ka reebaan bal ka warran nebiyadii lawlaa yanhaahum rabbaniyiina walaxbaaru can qawlihim waifmi waaklihim asucta labi'sa ma kanuu yasnacuun atbaacdii nebiyada raacday ayaa ilaahay wuxuu inoo sheegayaa inay markaa ahayd inay dadka u sheegaan xumaanta inay ka reebaan wanaaggan amraan hadday yeeli waayaanna ficilkaasi inuu yahay ficil xun inuu yahay ay sameeyeen oo ah inay xumaantii reebi waayeen inay ficil xun tahay ayuu ilaahay sheegay marka sidee loo odhan karaa nebi baa markaysaa markaa ilaahay u waxyooday ayaynay arrinkaasi waajib ku ahayd warka noocaasi saas yada abu khalad u yahay marka tafriiqa culamada qaarkood waxay ku kala farqiyaan nebiga iyo rasuulka inay yidhaahdeen nebigu waxaa la yidhaahdaa waa ka ilaahay u waxyooday oo sharci nebi ka horreeyey markaa jadiidinaya ama cusboonaysiinaya rasuulna waxaa la yidhaahdaa ka sharci cusub loogu waxyooday tafriiqa culamada qaarkood waa sheegeen waxaana filayaa albani laftiisu inuu ku sheegay alcalaamat lalbani raximah llah kitaabkiisa silsilatu xadiis saxiixa ibnu cuthaymiin qudhiisu yani waktiyada qaarkood macnaha macno ku dhawaayuu tilmaamay laakiin ishkaal baa soo arooraya ku saabsan haddii la yidhaha nebi waxaa la yidhaahdaa kii cusboonaysiinaayey sharci nebi ka horreeyey dee culammadu waxa ay sheegeen nebi aadam inuu nebi ahaa aanu rasuul ahayn marka maxaa lagu ishkaal bixinaya taas iyadaa culamada qaarkood waxay markaa ku tacriifiyeen tacriif kale oo daabit iska noqon kara oo waxay yidhaahdeen rasuul isaga waxaa loo waxyoodaa yani markaa shareeco cusub baa markaysagaa loo waxyoodaa ama sharci nebi ka horreeyey waa jadiidinayaaye laakiin dad mukhaalifiin oo gaalo ah ayaa ka mida cidda loo diray rasuul nebina waxaa la odhanayaa isagu waxa weeye waxaa loo diraa dad aan markaysaga mukhaalifiin ahayn oo bimacnaa aan gaalo ahayn muslimiin ah shar cusub haddii la siiyo dad muslimiin oo bimacnaa aan gaalo ahayn baa loo dira sida nebi aadam oo kale duriyadiisii oo muslimiin ahaa muslimiin ahayd ayaa loo diray marka sharci cusubna waa loogu diray laakiin mukhaalifiin may ahayn oo gaalo may ahayn cidda loo diray ama waxa weeye sharci cusub waa la siiyaa nebige laakiin cidda loo diraa waxay noqdaan yani markaa sharci cusub waa la siiyaa cidda loo diraa waxay noqdaan cid waxa weeye markaa aan gaalo ahayn ayay noqdaan ama sharci nebi ka horreeyey buu jadiidinaya labadaa qaybood weey almuhim macno noocaa u egna waxa weeye ibnu taymiya wuxuu ku sheegi jiray kitaabkiisa la yidhaahdo nubuwaadka walyawm alaakhir maalinta qiyaame waa in la rumeeyo oo in waxa weeye ilaahay dadka soo saarayo markay dhintaan dabadeed marka la soo saarana markaysaga la xisaabayo marka dambena janno iyo naar ay kala gelayaan rumaynta taa la rumaynayo wey waa bacigii waxaana soo gelaya maalinta aakhiro rumaynta la rumaynaayo wax alla waxa dhacaaya geerida dabadeed saas aawoodeed su-aasha munkar iyo nakiir ruuxa ay weydiinayaan qabriga ay ku weydiinayaan rabbigaa waa kuma diintaadu waa tuma nebigaagu waa kuma yowmul aakhirkay ku jirtaa rumaynta la rumaynaayo marka la soo saaro sifooyinka laynoo sheegay dadka in loo soo saarayo waxay soo gudagelaysaa yowmul aakhirka rumaynta la rumaynaayo oo iyagoo qaawan in la soo saarayo marka la soo saarayo roob inuu ku dayo markaysaga arlada yani soo baxayaan waxyaalaha markaa dhacaaya marka la soo saaro dabadeed oo waxa weeye banaanka qiyaame marka ay tubnaanayaan cadceedda loo soo dhawaynayo ay aada u dhididayaan qadarka acmaasha markaysaga dhididkoodu noqonayo yani marka dambe ay odhanayaan nebiyada noo shafeeco qaada oo ay nebiyada qaar u tegayaan ilaa nebi moxamed sala allahu alay waslm marka dambe shafeeco qaado shafaacat lcudma oo uu dabood markaysaga ilaahay ka baryo inuu waxa weeye dadka markaysa markaa xisaabo yani xisaabta la xisaabayo markaysaga dadka kafadaha iyo miisaanka marka acmaasha la saarayo jidka siraad ee la marayo jannada iyo naarta aragga markaysaga ilaahay ay arki doonaan mu'miniintu wax allo waxa umuurahaas dhacaaya xawdka nebiga waxay ku guda jirtaa markaysaga yowmulaakhirka furuuc bay ka noqonaysa furuuc ayay ka noqonaysa marka taana waa in la rumeeyo qofku hadduu bacsiga ama qiyaamada beeniyo waa gaal zacma aladiina kafaruu an lan yubcauu qul balaa warabbii latubcaun marka waxaa laynoo sheegay cidda dafiraysaa inay gaalato wa tu'mina bilqadari khayrihi wa sharrihi iyo qadarka inaad rumayso kiisa khayr kale iyo kiisa shar kaleba aad rumayso qadarku waa inuu ilaahay umuuraha sii ogaa waxa la waxa dhacaaya inay dhici doonaan inuu ilaahay ka warqabay wax ka daahnaan aanu jirin in la rumeeyo mar labaadka la rumeeyo inuu ilaahay sii qoray wax alla waxa dhici doona ilaa yawmi alqiyaama ay wax maktuub ah oo looxul maxfuudka ku yaalla mar saddexaadka inuu doonay waxyaalaha dhacaya inay dhacaanna inuu doonay oo mashii'adiisii qadariga ahayd ku tacalluqda mar afraadka inuu abuuray wax alla waxa dhacayo afcaasha addoommadu ka mid yihiin addoommadu waxay samaynaya waayo allah oo quraa wax abuura marka afartaa umuuro ayaa qadar laysku yidhaahdaa hal bayd baa lagu kulmiyaa cilmun kitaabatu mawlana mashii'atuhu wa khalquhu wa huwa iijaadun wa takwiinu cilmun waa inu ilahay ashyaada sii ogaa jumlatan wa tafsiilan waxa dhici doonaa iyo siday u dhici doonaan kitaabatu mawlana gargaaraheenno allah ahi inuu ashyaada sii qoray oo wax kastoo dhacaya ilaa yawmi alqiyaama inay tahay wuxuu hore usii qoray mashii'atuhu doonistiisa uu ilaahay ashyaada doonay inay dhacaan wma tashaa'una ila an yashaa allah wa khalquhu wa huwa iijaadun wa takwiin iyo abuuristiisa waxa dhacaya uu ilaahay abuuray oo afcaasha addoommada ilahay baa abuure addoommadu ma abuuran allahu khaaliqu kulli shay wa khalaqa kulla shayin faqadarahu taqdiira marka shay kasta inuu ilaahay abuuray baa laynoo sheegay addoommadu waxay samaynayaan ashyaada uu ilaahay abuuray ka midta yani saas afartaa umuurood waa in la rumeeya waxaanay culamadu yidhahdeen ruuxu hadduu dafiro ilaahay ogaalkiisa waa ashyaada sii ogaa hadduu dafiro waa ku gaaloobaya waatuu imaamu shaafici iyo imaamo kaleba ay yidhaahdeen imaamyo kaleba ay yidhaahdeen khasimu lqadariyata bilcilmi fain aqaruu khusimuu ila kafaruu nimanka qadariyada la yidhahda qadarka dafira waxaad kula doodaan cilmiga oo waxaad tidhaahdaan ilaahay ashyaadama sii ogaa intayna dhicin ka hor mise ma ogeyn fain aqaruu khusimuu hadday qiraan oo yidhahdaan ilaahay wax kastoo dhacaayo waa sii ogaa doonaan waa laga gacan sarreeyey oo doodii baa lagaga qaalib noqday oo waxay noqonaysaa yani maraatibta kale ee qadarkana inay yani markaas sugaan baa ka dhalanaysa oo ka laazimaysa wailaa kafaruu hadday qiri waayaan oo dafiraanna oo yidhaahdaan ilaahay ashyaada ma sii ogay intayna dhicin ka hor ama wax ka mid aanu sii ogaynna kafaruu waa gaaloobayaan oo ilaahay bay jahli iyo aqoon darro u nisbeeyeen khasimu lqadariyata bilcilmi fain aqaruu khusimu wailaa kafaruu marka qadarka waxaa ku lumay laba qolo qolo waxaa la yidhahdaa qadariya qolna waxaa la yidhahdaa jabriya qadariya waa qolo qadarka diidayo waxay yidhaahdeen ilaahay wixii shara ma qadarin qaarkood waxay ahaen sharka ma qadarin bay yidhahdeen oo sharka ma doonin ee addoonkaa doonay iyo shaytaan khayrun buu ilaahay doonayay qaarkoodna cilmigaba waa dafiri jireen lakin culamadu waxay ahaen kuwii ogaalka ilaahay dafiri jiray ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen way inqiraadeen ama waa waa waa dhammaadeen oo iyagu hadda ma jiraan bay yidhahdeen nabiguna sal allahu alay waslam waxau ihi alqadariyatu majuusu hadi lumma in mariduu falaa tacuuduhum qadariyadu waa ummaddan majuuskeedii weeyi majuuska waxa laha kuwa dabka caabuda marka kuwaasoo kale ay shabah ku leeyihiin oo shabahan oo waxay qabaan laba khaaliq inuu jiro majuuska nimanka la yidhahda khaaliq lilkhayr wa khaaliq lilshar waxay yidhahdeen khayrkana cid baa abuurtay sharkana cid kala abuurtay yani laba ilaahoo wax abuuray rumaysan yihiin qolada majuuska la yidhahdaa marka nabi sal allahu alay wasalam qolada qadariyadu inay kuwaa shabah ku leeyihiin oo ay shabahaan marka waxay dafirayaan qolyaha qadariyadu inuu ilaahay ashyaada sii qoray inuu sii doonay inuu afcaasha addoommada abuuray intaba waa dafirayaan waxay leeyiin addoommadu ficilkooda yagaa abuuranaya oo allahu khaaliqu kulli shay saad u geli waxay leeyiin kulli shay kuma jiro addoommada ficilkoodu waa bail ficilka addoommadu wuxuu ku guda jiraan ashyaada laynoo sheegay khaaliqaan allah ahayna ma jiro hal min khaaliqin hayr allah khaaliqaan allah ahayna ma jiro marka maadaama ay yidhahdeen addoommadu ficilka ay samaynaya iyaga abuuranaya oo addoommadii ay ka dhigeen khaaliqiin wax abuuraya ay ka dhigeen oo u ictiqaadiyeen sidaasay u shabahaan majuuska qolada la yidhahdo oo nabigu u yidhi alqadariyatu majul umma u sidaa u yidhi marka qoladaa waxaa la yidhaha qadariya qolo kaleo qadarka ku luntayna waxaa la yidhaha jabriya la yidhahdaayo iyagu qadarkii waa sugayaan laakiin waa ku talax tageen waxaana yidhaahdeen addoonku waaba iska khasban yahay bay yidhahdeen iraadadiisa iyo doonistiisa iyo waxaasi ma shaqaynayaan afcaashuna waxay uga dhacaysaa majaazahaan khiyaarba male bay yidhahdeen waxba ma dooranayo waxba ma doonaayo waxa weeye waa warqaddaa walhinayso kalea ruuxu la mid yahay sida warqaddaa dabayshu u sidato marba meel ku dhacayso ayaa qofkana qadar u sitaayo marba meel hab ku odhanaya adilada sharciguna waxay sheegaysaa ruuxu inuu iraado leeyaho wax doonaayo faman shaaa falyu'min waman shaaa falyakfur minkum man yuriidu dunya wa minkum man yuriidu alaakhira baa waxaa idin ka mida mid adduunyo doonaaya waxaa kaloo idin ka mida mid aakhira doonaaya marka adiladu waxay sheegaysaa inay addoommadu doonis leeyihiin afcaal xaqiiqiyana ay leeyihiin saas aawadeed ficilka lagu dirqiyo iyo ficilka markaysaga aan lagu dirqin ay doorashadooda ku sameeya waa kala duwan yihiin dadkuna waa kala dareemayaan inay kala duwan yihiin marka ruuxu afcaasha khayrka iyo sharka ku saabsan waxa weeye wuxuu kula imanayaa doorashadiisa iyo doonistiisa iyo ficil ahaan baan u samaynaya xaqiiqaan qadar ilahay inay ku dhacaysaana waa jirtaa laakiin qadarku ma keensanayo inuu khasban yahay oo aan aanu doonis ku samayn ma keensanayso ahlusunna waljamaca waxay qabaan ficilka markaysa markaa uu ruuxu samaynayo ruuxaa loo nisbeeya waana ficil xaqiiqi oo isaga ka dhacaya doorashadiisa iyo doonistiisaanu ruuxu ku sameeyey qadar ilaahayna waa ku dhacay qadarkana xumaanta looma daliishan karo oo haddii markaa la yidhaha ruuxa mahad wax xun u samaysay ma odhan karo ilaahay baa ii qadaray wixii masaa'ib ku saabsan musiibooyinka waa la daliishadaa qadarka wixii masaaibka ku saabsan qadarka waa la daliishadaa faxaja aadamu muusa musiibaday culamada qaar ku fasireen dembiga qudhiisa hadduu ruuxu ka toobad keeno oo markuu ka toobad keeno dabadeed cidu ku dhaleecayso qadarka waa cuskan karaa waa daliishan karaa waayo lawnki iyo canaantii waa ka baxay mar hadduu toobad keeno atami min adembi kama laa damba lah ka dembi ka toobad keena wuxuu ka dhigaya sidii mid aan dembi lahayn kullu bani aadam khata wa khayru khaطaa'ina tawaabuun baa rasuulku yidhi sala allahu alay wasalam bini aadam kasta waa dembi badan yahay cidda dembiga badanna waxa ugu khayr badan cidda toobad keenka badan marka dembigii hadduu ka toobad keeno ruuxu qadar waa daliishan karaa laakiin isagaan dembigii ka toobad keenin qadar ma daliishan karay culamadu yidhahdeen sababta farqiga udhaxeeya waxay tahay ruuxu markuu toobad keeno markii hore haba ka xumaatee laakiin markii dambe wixii la gudboonaayo waajibka ku ahaa waa la yimi saas aawadeed lawnkii iyo canaantii waa ka dhacday sidaan loogu ciqaabaynin dembi uu ka toobad keenay ayaa in lagu canaanto aynay ahayd hadday dhacdo haddaba in lagu canaanto waa inuu qadarka daliishadaa waa markuu laakiin ka tawbad shuruuddeedii dhamaystiratay ahlucilmiga qaarkoodna xadiidka faxa aadamu muusa macnaha noocaasay ku fasireen oo waxay yidhaahdeen nebi aadam markuu toobad keenay dabadeed ayay markaa ahayd markaa dabeedna sidaas aawadeed buu qadarka u dayshaday culamada qaarkoodna waxay yidhahdeen musiibadii ahayd in jannada laga soo saaray oo adduunyada la keenay ila musiibay ahayde musiibadaasuu qadarka u daliishanaya ki lagu socda waa laa ishkaal walakin qul qadar allah wama sha'a facal xadiidka kale waa qudhis waa kasaa ku timi qadarullahina waa loo dabtiya almuhim yani qadarka wixii masaa'ib ku saabsan waa loo daliishan karaa lakin wixii macaa'ib iyo dunuub ku saabsan aan toobadkeeni looma daliishan karo haddii dembiyada loo daliishado qadarka oo dallo laga dhigto qadarka waxay noqonaysaa ficilkii ay mushrikiintii sameeyeen iyo gaaladu oo kalay noqonaysa sayaqulu ladiina ashrakuu law shaء allahu ma ashrakna walaa aabaa'una walaa xaramna min dunihi min shay allah wuxuu inoo sheegay gaaladii inay yidhaahdeen hadduu ilaahay dooni lahaa inaanaan shirki iyo gaalnimo la imanin lamaanu nimaadneen ee ilaahay baa doonay inaanu shirki iyo gaalnimo la nimaadno sidaas aawadeed baanu ula nimi warkay sidaa yidhaahdeenna waa la radiyeyoo waxaa lagu tilmaamay inay tahay beenin kadalika kadaba aladiina min qablihim xata daaquu ba'sana qul hal cindakum min cilmin fatukhrijuuhu lana in tattabicuuna ila danna wain antum ilaa takhrusuun marka been iyo beenin inay tahay ficilkoodaasi baa la sheegay xaggay been iyo beenin ka noqotay hadduu ilaahay dooni lahaa inayna shirki la imanin lama yimaadaan soo sax maaha ha waa sax waayo ilaahay baa walaw shaء allahu ma ashrakuu wama jacalnaaka calayhim xafiida wama anta calayhim biwakiil hadduu ilaahay dooni lahaa inayna shirki la imanin lama yimaadeen suuraة اlancaam lafteeda ayaa labaduba ku sugayey marka idan hadalka ay yidhahdeen law shaء allahu ma ashrakna waa kalimatu xaqin uriida biha bailun waa kelimad xaq oo bail looga qasdaayo ama looga jeedo waxay uga gol lahaayeen oo uga jeedeen macno bail ah lakin kelimaddu xaq bay ahayd bailkay ujeedeen maxay ahayd bailkay ujeedeen waxay ahayd inay yidhahdaan marba hadduu ilaahay qadar ahaan u doonay inaanu shirkiga la nimaadno yani wax markaana lagu dhaleecayn kara maayo rabbi raali buu ka yahay waayo qadar ahaan buu u doonay mar hadduu qadar ahaan u doonayna waa ka raalli sidaasay u jeedeen marka qasadkiiyo iraadada ay wateen wuxuu ahaa mid xun laakiin hadalkay sheegeen wuxuu ahaa xaq waxayna u qaateen wax kasta oo ilaahay qadar ahaan u doono inuu raalli ka yahay mana aha caynkaas ilaahay khayr iyo shar mid walba waa qadaraa khayr iyo shar mid walbana waa doonaa inay dhacaan doonistiisaas uu qadar ahaan u doonayaana raalli ahaanshihi kuma xidhna ee wuxuu ka raalli yahay o waxaanu ka raalli ahay midba inuu qadaray waa dhacdaa sidaas aawadee xadiiska maxaa la yidhi watu'mina bilqadari khayrihi wa sharihi kiisa khayrka leh iyo kiisa sharka leh mid walba markaa sidaas aawadeed looma daliishan karo qadarka waxyaalaha xunxun dadka qaarkood hadday doonaan haddaba inay u daliishadaan qadarka waxyaalaha xunxun markuu isagu isdaafacayu qadarka ku cararaya laakiin ciddii isaga ku geftaa ama meel kaga dhacdaa qadarkii uguma cudur daaraya oo kaa qadarka daliishanaya le waxa weeye waa lai qadaray haddii inta la dhirbaaxo dabeedna la yidhaha maxaad la cadhonaysa de ilahay baa qadaraya ma joogayo waa cadhonaya qadar bay ku dhacday dee yani arrinkaas waxa u qaadanayaa inay tahay markaysagaa miduu dee wax laga dagaalamo inay tahay marka waxa weeye marka la yidhahdo salaada tuko war maxaad salaada u tukan weyday dee ilahay baa i qadaray salaad la-aanta muxuuna u wadaa oo uga jeedaa marba hadduu salaad la'aan iga dhacday qadar ilaahay bay ku dhacday waa sax inay ku dhacday dee waxa weeye gar baan ku leeyahay inaan tukan waayo saasuu u wadaa dee haddii isaga inta la dhirbaaxo la yidhaahdo qadar bay ku dhacday dee iska joog ma joogaayo marka marka uu isagu isdaafacayo oo xumaanta loo diido ama khayrka la amuro ayuu qadarka doonaya inuu daliishado laakiin marka isaga lagu gefo inuu qadarkii wax uga cudur daaran bay yeelahay taasna waxay kutusinaysaa yani sida uu khaldan yahay markaa sida waxa weeye gefka adiga lagugu gefo aanu qadarkii cudurdaar ruuxa ugu noqonaynin ayaad gefkaad gefte ama sharciga ku gefto ama cid kale aad ku gefto aynay u noqonaynin yani cudurdaar qadarku ugu noqonayn yani saas watu'mina bilqadari khayrihi wa sharihi qala sadaqta qala faakbirnii can lixsaan samafalka iga warran buu yidhi samafalku sidiisa wuxuu u qaybsamaa alixsaan fi cibaadat اllah iyo alixsaan fi ibaadati alixsaan fi mucaamalati اlkhalqi alixsaan fi mucaamalati اlkhalqi in cibaadada ilahay lagu samafalo iyo in mucaamalada khalqiga lala mucaamilayo lagu samafalo khalqiga laftooda mucaamalada lala mucaamilayo waa lagu samafalaa waquluu linaasi xusna وخالق الناس بخلق حسن marka waxa weeye labadii nooca ixsaanku ka koobna noocii labada muhiimsanaa ayuu nebigu sal اlahu alيه waslam ka hadlay mucaamalada khalqiga in lagu samafalo tii kama hadlin nebigu sal اlahu alيه wasalam laakiin nooca kale ixsaanka ah ee ka sii muhiimsan oo ah in cibaadada ilaahay lagu samafalo ayuu ka hadlay oo wuxuu hi an tacbud allaha kaanaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraak waa inaad ilaahay u caabuddo ayaa ixsaan la yidhaahdaa sidii mid arkaayo kale xaala tahay waad shabbahayso mid arkaaya haddaanad ahayn mid arkaayana yani ilahay isagaa ku arkaya ay faxsin fi cibaadat illahi fainahu yaraak haddaanad ahayn mid arkaaya faaxsin fii cibaadat illahi cibaadada ilahay samafal ku samee fainahu yaraaka ilahay waa ku arkaya marka cibaadada ilaahay samafalka lagu samafalayo marka ugu horaysa waxaa ugu horaysa tawxiid in ilahay la waxido keligii la caabudo waxaa ku xigta in waxa weeye ilahay waxa lagu caabudaya ay tahay wax nebi moxamed sal allahu aleyh wasalam lagala kulmay bala man aslama wajhahu lilahi wahuwa muxsinu ibnu kasiirku tafsiirkiisa wuxuu odhanaya man aslama lilah yani waxa weeye waxaa markaa laga tilmaamayaa waa ikhlaaskii baa looga jeeda bala man aslama wajhahu lilahi wahuwa muxsinu marka shardiga hore camalka saalixa loo shardinayay man aslama wajhahu lilah waa ikhlaaskii in camalka ilahay loo saafi yeelo wa huwa muxsinun wa huwa muxsinun waxaa loo jeedaa wuxuu ku samafalay ay fi itibaaci shariicati muxamadin sal allahu aleyh wasalam shareecadii nebi moxamed raacitaanka uu raacayo daahiran wa baatinan kor iyo kal u ka raacayo marka labadii shardi ee camalka saalixa loo shardinayay ayuu aayadda markaa ka istinbaaday marka ixsaan waa la yidhaahdaa itibaaca sharciga la raacayo oo rabbi waa in la waxidaay oo loo ikhlaas sameeyaa oo shirki iyo istusnimo iyo waxyaalaha waa in la iska ilaaliya marka ilahay la caabudaayo mar labaadkana waxa allah lagu caabudaya waa inay bidca noqon oo ay noqotaa wax sunno ah oo nebi moxamed sal allahu alay wasalam lagala kulmay waa inay saa noqota labadaasi waa asalka ixsaanka uu leeyahay cibaadada ilahay lagu samafalaya haddaba ixsaanka cibaadada ilahay lagu samafalayaa kamaalka ay leedahay oo xadiisku sii tacriifiyey dhammaystirankeeda oo maxay ah inaad allah u caabuddo sidii mid arkaayo o kale marka in loo yani lagu ikhlaas samaynayo inay noqoto markaysaga waxa lagu caabudaya markaysaga wuxuu ilaahay sharciyeeyey oo ayna bidca ahayn waa soo gelaysa waxaa kaloo dheeraad la ah khushuucda uu ku khushuucayo iyo muraaqabada uu rabbi muraaqabaynaayo o qalbigiisa aadka usoo xaadirnayo kamaalkii ula imanayo marka laba martabay culamada qaar u qaybiyeen ixsaankaas kaanaka taraahu waxay yidhahdeen waa martaba oo ilahay waxaad u caabudaysaa yani xaal aad shabbahayso sidii mid arkaayo o kale aad shabbahayso haddaad martabadaa gaari gaari weydo martabaddaa haddaad gaari weydo waxaad ilaahay u caabuddaa iyadoo qalbigaaga xaadir ay ku tahay inuu ilaahay ku daalacanayo oo ku arkaayo yani labadaa martabo ayay marka isaga u qaybiyeen wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atubu ilayk in alxamda lilah naxmaduh wanastaciin wanastaغfiruh wanacuudu billahi min shuruuri anfusina wasayi'aati acmaalina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعلم كتر حديث كدراء حديث عمر بن الخطاب وقصة جبريل حساب سنة وحاول لي أخبرني عن الساعة فأخبرني عن الساعة قيامة يقهر الموت نبي صلى الله عليه وسلم وحقود شوابي ما المسؤول عنها بأعلم من السائل كالويدين يا وما أقام بطنا كويدين يا بمعنى لبدينا من لما قرنا أيه أي معنه دعية قرطي قيامة دعيس قرب حديثك التحريفية ومعنى سبدلي ويلم المسؤول عنها بأعلم من السائل وحلوش إذا anna waan garanayaa adna waad garanaysaa garashada aynu garanaynana uma kala aqoon badnin ee labadeennuba waa ka siman nahay garashada la garanaayo taasi waa taxriif lilxadiid taxriif limacna alxadiid macnaha xadiidka oo la bedelaayo wey nebigu sala allahu alayh wasalam ugama jeedin labadeennuba waa garanaynaa ugama jeedin ee wuxuu uga jeeday labadeenna midna garan maayo goortay qiyaamadu dhacayso sidaasuu nebigu sala allahu alay wasalam uga jeeday taana waxaa caddaynaya riwaayaadka xadiidka saxiixa qaar ka mida ayaa caddaynaya riwaayaadka qaarkood oo bukhaari iyo muslim ku sugan ee waxay sheegayaan markuu jibriil nabiga weydiiyey sala allahu alayh wasalam qiyaamada أخبرني عن الساعة ويريه أن النبي وجهه صلى الله عليه وسلم هي من خمس الغيب لا يعلمهن إلا الله شنت غيب كي كم تهيو إلهي مويان عدك لقرنس مركز النبي أخري صلى الله عليه وسلم آية الرحمن إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت marka riwaayadaas xadiidka ka mid ah oo saxiixaynka ku sugan bukhaari iyo muslim waxay caddaynaysaa macnaha looga jeeday mal mas-uulu canha biaclama min asaa'il inay tahay garasho la'aantaynu ka simannahay aynan mas'aladaas garanaynin qiyaamadu goortay dhacayso adilo kalena waxay tilmaamaysaa saas si la-aad in waxa weeye mafaatixu lhaybka inay ka mid tahay qiyaamadu goortay dhacaysaa inay ka mid tahay mafaatixu lghayb allahna wuxuu yihi wacindahu mafaatixu lghaybi laa yaclamuha ilaa hu nabiguna wuxuu ku fasiray sala allahu alay wasalam mafaatixu lghayb inay yihiin shantaa aayatu luqmaan ay sheegtay sidaas iyada ah ayaa nebigu sala allahu alay wasalam ku fasiray markaa sidaas aawadeed qiyaamada goortay dhacaysaa waa qayb ilaahay baana cilmigeeda la gaara imaamu nawowi macnaha noocaasa waa caddaynaya markuu xadiidkan sharxayo wuxuu odhanaya hada ljawaabu yadulu cala anahu sala allahu alayh wasalam kana laa yaclamu mata saacatu والعلم الساعة مما استأثر الله تعالى مما استأثر الله تعالى به جوابتني وحي عضينا يسام المسؤول عنها بأعلم من السائل النبي صلى الله عليه وسلم waxay ku tusinaysaa inaan nebigu sal allahu alay wasalam aanu ogeyn goormay qiyaamadu dhacaysaa ogaalka qiyaamada la ogaanayo goortay dhacaysaana waxay ka mid tahay waxyaalaha cilmigeeda ilaahay la gaar noqday aanu khalqigiisa cid ka mida aanu ogeysin nawowi baa odhanaya qaala allahu tacaala ina allaha cindahu cilmu الsaaca waqaala tacaala taqulat fi الsamaawaati wاlardi la ta'tiikum ila bagta waqaala tacaala wama yudrika lacala الsaacata takunu qariiba saddexdaa aayad buu deedin soo arooriyey oo saddexduba ay tilmaamayaan inuu ilaahay la gaar yahay yani goorta ay qiyaamadu dhacayso ogaalkeeda ogaarka goorta qiyaama ku dhacayso inuu ilahay la gaariyo markaasu wuxu uhi waman iddaca ana cumra dunya sabcuuna alfa sana وأنه بقي منها ثلاثة وستون ألف سنة فهو قول باطل حكاه الطوخي في أسباب التنزيل عن بعض المنجمين وأهل الحساب ومن ادعى أن عمر الدنيا سبعة آلاف سنة فهذا يصوف على الغيب ولا يحل اعتقاده yani wuxuu tilmaamaya dadka qaarkood oo taxdiidda sheegay oo yidhi markaysaga cumriga adduunyadu ay tahay intaas in waxay ku hadleen inuu yahay wax baatil ah waayo cumriga adduunyada iyo intay adduunyadu jirayso allah mooyaane cid kale ma oga allah mooyaane cid kale ma oga waxaanu sheegay laba qawl yani qaar yidhi toddobaatan kun baa cumriga adduunyadu ahaa waxaana haray intii badnayd oo saddex iyo lixdan kun ayaa markaa hadhay oo sano marka wuxuu sheegay inuu qowl baatila yahay mustanadka loo cuskadayna waxay tahay in markaa xidigiyayaal iyo wax lamida laga soo qaatay marka waa baatil wuxuu kaloo tilmaamay cidda tidhi buu ihi cumriga adduunyadu nawowi baa odhanaya waa toddoba kun oo sano yani kaasi aybka xaggiisa ayuu wax ka sheegaya in la ictiqaadiyaana ma banaan marka waxa weeye waajib waxa ah in laga daafsado suyuudi waxau qoray risaalo uu macnaha kaga hadlayo uuna markaa odhanaayo cumriga adduunyadu taabuu sheikhu inkira cumriga adduunyadu waa toddoba kunoo sano marka badankiina waa tagtay inta ka hadhayna yani waxa weeye waa wax yar waxaa la yaab le risaalada wuxuu u qoray radin uu radinaayo cid tidhi isagoo qarnigii sagaalaad ayuu noolaa qarniga tobnaadna madaxu la soo galay waxaan filayaa koob iyo toban sano ayuu qarniga tobnaad ku lahaa marka dadka qaarkood ba waxay yidhahdeen waktigiisii adduunyadu waktigii halaagsamaysay wax yar baa ka hadhay kunkana ma dhaafayso kunka hijriga ma dhaafayso adduunyadu hadda waxaynu joognaa kun iyo afar boqol iyo soddon baynu hadda joogna marka waktigii suyuudi baa qaarkood waxay yidhahdeen kunka ma dhaafayso ee qiyaamadu wuxuu dhacayaa intaynu kunka la dhaafin markaasuu suyuudi risaalada qoray isagoo radinaayo oo leh way dhaafaysaa cumriga ummatu muxamed ama cumriga adduunyadu kunka hijriga waa dhaafaysaa laakiin mid kaloo lamidu isaguna ku dhacay oo wuxuu ihi kun iyo shan boqol kama gudbayso marka ta uu inkiraya iyo ta kale waa isku nooc waayo wax daliiloo la hayaa ma jiro saas aawadeed yani qiyaamadu goortay dhacaysaa waa qayb mutlaqa waana in laga gaabsadaa waa in laga gaabsadaa oo aan la sheegan goortaas inay dhacayso cid sheegatayna waa inaan loo qumin waayo nabi maxamed sal allahu aleyh wasalam iyo malakuljibriil ayaa labada midnaba haddaynay garanayn goortay qiyaamadu dhacayso ma cid kalaa garanaysa oo makhluuqa ma cid kale oo makhluuqa baa garanaysa jawaabtu waa maya ma almas-uulu canha biaclama min asaa qiyaamadu waxay leedahay magacyo badan waxaa ka mid a asaaca waxaa ka mid a alxaaqa waxaa ka mid a alsaakha waxaa ka mid a aldaama waxaa ka mid a alqaarica waxaa ka mid a alwaaqica waxaa ka mid a yawm اlxashr waxaa ka mid a yawm اltaqaabun yawm اlxisaab yawm اltanaadi yawm اljamci yawm اlqiyaama yani asmaa badan baa soo arortay quraabata alaaiina isman ilaa soddon magac wax ku dhow ayaa qur'aanka ku soo arooraya magacyada qiyaamaduna waa aclaaman wa awsaaf waa magacyo waana sifooyin waa magacyo waana sifooyin asaaca waxaa loo yidhi waktiga ku dhacaysa inay yar tahay oo wakti aad u yar ay ku dhacayso ayaa asaaca loogu magacaabay waxaa loogu magacaabay alwaaqica dhicitaankay dhacayso waxaa loogu magacaabay yawma alqiyaama inay dadku rabbi isu taagayaan maalintaas yawma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin iyada lafteeduna ay kacayso yawma taquumu saacatu yawma alxashri ururinta dadka lasoo ururiyaa loogu magacaabay yawma albaxi saaritaanka dadka la soo saaraya loogu magacaabay xabaaraha laga soo saaraya yawma taqaabun isbeddelka la isugu beddelaayo oo la isu dhaafinayo guriga jannada iyo guriga naarta oo ruux kasta waxaa loo abuuray guriga jannada looga abuuray gurina jannadaa looga abuuray gurina naartaa looga abuuray marka hadduu wanaagsanaado gurigii jannadu gelaya hadduu markaa xumaadona gurigii naartu gelaya hadduu gaalnimo ama nifaaq ku dhintana naar buu gelaya abd alabaad marka gurigiisii jannada uu ku lahaa mid kalea ka dhaxlaya waxaana loogu bedelaya guri kaleo naarta ruuxa muuminkana waa saasi leeg markuu jannada galo guriguu naarta ku lahaa mid kale oo markaa naarta galay guriguu jannada ku lahaabaa isaga bedel loo siinayaa gurigii naartana kaasaa markaa la isugula wareegaya labada guriga yawmu taqaabun saasaa lagu maaa waxa uu yidhi marka waxaad iga warantaa calaamadaha ay leedahay faakbirnii can amaaraatiha mar haddaan qiyaamadii aan la garanaynin goorta ay dhacayso oo makhluuqaanu garanayn ee allahun cilmigeeda uu la gaar yahay cilmiga goorta ay dhacayso oo allah la gaar yahay waxaynu inagu garan karraa calaamadaha ama amaaraadka ka soo horreeya marka wuxuu weydiiyey calaamadaha qiyaamada ka soo horreeya dabeedna nebigu sal allahu alay waslam wuxuu ka warramay calaamadaha qiyaamada ka soo horreeya qaar ka mida calaamadaha qiyaamadana waxay u qaybsamaan calaamado waaweyn iyo calaamado yaryar bacdu ahli cilmina saddex qaybood boo qaybiyaan calaamaad suqra iyo calaamaad wusta iyo calaamaad kubra calaamaadka waaweyni waa toban calaamadood waana tobanka xadiidka muslim saxiixa kusoo wariyey waa tobanka calaamadood ugu sheegay inaha lan taquma xataa taraw qablaha cashra aayaatin fadakara inuu nabigu yihi sal allahu alay wasalam qiyaamadu ma dhacayso ilaa horteed a aragtaan yani toban markaa shay a aragtaan hataa taraw qablaha cashra aayaat toban calaamadood ilaa aragta tobankii calaamadood buu nabigu sheegay sal allahu alay wasalam waa calaamaat lkubra tobankii calaamadood waxa weeyaan waa addukhaan waa qiiqa markaa samadu ay keenayso faartaqib yawma taأti الsamaء bidukhaanin mubiin qur'aankan waa lagu sheegay waxaa ka mida addajaal dajaal baa ka mid ah dajaal cawar inuu isaguna yimaado ayaa ka mid ah asharu qaa'ibin muntadar waxaa ka mid ah addaaba daabad xayawaan afar adin ku soconaaya oo hadlaya oo yani imanaya ayaa kamid a ilahayna qur'aanka waa ku sheegay أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون وحكمل طلوع الشمس من مغربه طلوع الشمس من مغربه قرحوا إنك صوب أحد القلبين وعلى مدى أفراد مركا قرحوا قلبين كصوب أحدنا التوبة والحرام ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها سيد النبي صلى الله عليه وسلم فحكم إذا خروج يأجوج وماجوج يأجوج وماجوج صادحان ولا ما أمد وضع ما لبقى أمد بني آدم أه oo imanaya qiyaamada ka hor waana laba ummadood oo fara badan fasaad iyo gaalnimana u saaxiiba dalqarnayn baana ku xidhay gidaab ku wareejiyay oo ku xidhay qaar baa yidhi yaajuuj iyo maajuuj waa tataarkii weeyaan bay yidhahdeen waa qowl baatila waayo axaadiista saxiixu muslim ku sugani waxay sheegaysaa goorta yaajuuj iyo maajuuj imanayaan inay tahay wakhtiga ciisa bnu maryam xadiidka muslim saxiixa kusoo wariyaa sheegaya awxa allahu ilaa ciisa bni maryam ini akhrajtu cibaada laa yadaani liaxadin faxarris cibaadii fi tuur xadiidka muslim saxiixa kusoo wariya min xadiisi nawas bni samcaan waxau nabigu yihi sala allahu alay wasalam ilaahay wuxuu u waxyoodaa ciisa bnu maryam yani marka uu soo dego akhiru zamaan wuxuuna ilaahay ku yidhaahdaa waxaan soo saaray addoommo anigu aan leeyahay bimacnaa aan mulkiyo ku tasarrufo addoommadaasoo laa yadaani liaxadin yani cidnaba aynay awood u lahayn bimacnaa cid bini aadam oo awood u lahoo iska caabin karta aynay jirin faxarris cibaadii fi tuur addoommadayda mu'miniinta ah waxaad gelisaa yani buurta tuur siinaa geli dabeedna nabigu wuxuu sheegay sala allahu alay wasalam inay soo marayaan bad yar oo tabarya la yidhahdo inay soo marayaan inta horaa fuuqsanaysaa xadiidka muslim bay ku sugantahay kuwa dambe markay soo maraan bay meeshii oo aan biyo ku jirin bay imanayaan markaasoo halkan biyaa ku jiri jirin halkan biyaa ku jiri jira marka qawlka odhanaya waa tataarka waa qawl baatila bacd alculamaa zallo kalay ku dhaceen oo waxay yidhaahdeen culamada mucaasiriinta sheikh ka mida oo waxay yidhahdeen yaajuuj iyo maajuujka axaadiistu sheegaysa iyo aayaadkuba waa shiinaha bay yidhahdeen caalim weyn oo culamada sunnada ka mid a ayaa zallada ama simbiraxada ku dhacay ahlu cilmiga kale le waa ku radiyeen waa cabdiraxmaan ibnu naasir asacdi